aaggaasi ku yaalla xadka u dhexeeya khaza iyo masar ayaa hadda wuxuu martigeliyaa in ka badan kalabar dadka ku nool khaza iyadoo dad badan ay halkaasi gabaad kaga raadsanayaan duqaymaha militariga israa'iil ay ku sheegtay inay ku doonayso inay ku soo afjarto kooxda xamaas militariga israa'iil ayaa sheegay isniinta in diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen weerarro cirka ah oo ka dhana fariisimaha kooxda xisbullah ee koonfurta dalka lubnaan saraakiisha xamaas ayaa lagu waday in isniinta ay gaaraan dalka masar halkaasoo lagu wado inay ka bilowdaan wadahadallo la xidhiidha soo jeedin xabad joojin ah oo ka timid israa'iil taasoo ay ku jirto in dagaalka muddo asbuucyo ah la joojiyo iyo in la sii daayo maxaabiista israa'iiliyiinta ah ay xamaas ku haysato khaza madaxweynaha maraykanka jo baiden iyo ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khadka teleefonka maalintii axaddii kaga wada hadlay dagaalka muddada ku dhow toddobada bilood ka socda khaza ee u dhexeeya xamaas iyo israa'iil iyadoo aqalka cad uusan bixin wax tafaasiila oo la xidhiidha xabajoojin degdega bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay dib iskula eegeen wadahadallada soconaya ee lagu xaqiijinayo in la sii daayo maxaabiista lana gaaro xabajoojin degdeg ah oo ka hirgasha khaza wadaxaajoodyada ayaa muddo bilo ahba socday iyadoo lagu doonaya in dagaalka lagu joojiyo laakiin israa'iil iyo xamaas ayaan weli wax horumar ah ka gaarin wadahadalladaa ay garwadeenka ka yihiin maraykanka masar iyo qatar wadahadalka khadka teleefonka ah ee baiden uu la yeeshay netanyahu kadib ayaa aqalka cad waxa uu sheegay in baiden uu xasuusiyey heshiiska isaga iyo toddobiyo toban hogaamiyaal caalami ah ay kaga dalbadeen xamaas in si dhaqso ah ay ku sii dayso boqol qof oo maxaabiis ah oo ay ku haysato khaza ayna oggolaato xabad joojin maraykanka ayaa muddoba waxa uu riixayey xabad joojin muddo lix bil ah oo lagu hakiyo dagaalka xamaas ayaa dalbatay in israa'iil ay soo afjarto dagaalkeeda ayna ciidamadeedu ka baxaan khaza laakiin netanyahu ayaa muddaba wuxuu ku adkaysanayay hanjabaaddiisa ah in ciidamada lugta ah uu u dirayo koonfurta khaza magaalada ku taalla ee rafax halkaasi oo dad ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in baiden uu mar kale u caddeeyey netanyahu in maraykanku uu ka soo horjeedo in ciidamada lugta ee israa'iil ay weerar ku qaadaan rafax sababo la xidhiira khatarta ay ku keenayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiintii halkaasi ku nool labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay in la kordhiyo gargaarka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo khaza oo ay ku jirto in la furo marin cusub oo dhinaca koonfureed ah toddobaadkan afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kirby ayaa barnaamijka this week ee telefishinka a b c ee axaddii waxa u sheegay in dekedda kumeel gaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimo ee maraykanku uu ka dhisayo xeebta khaza ee badda mediteraneanka la furi doono labo ama saddex asbuuc gudahood wadahadalka baiden iyo netanyahu ayaa yimid xilli xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan uu ku sii jeedo gobolka bariga dhexe halkaasi uu wadahadal kula yeelan doono saraakiisha gobolka ee sacuudi arabiya urdun iyo israa'iil wadahadalladaasi oo ilaa arbacada soconaya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in bilinkan uu hoosa ka xariiqi doono aragtida maraykanka ee ah in xamaas ay caqabad ku tahay xabajoojin waxaa bayaankaasi lagu sheegay in diblomaasiga sare ee maraykanka uu sidoo kale hoosta ka xariiqi doono muhiimadda ay leedahay in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka uuna kala xaajoonayo dadaalada soconaya ee lagu doonayo in nabad waarta iyo ammaan looga helo gobolka oo ay ku jirto in la helo wadiiqo ay dadka falastiiniinta ku helaan waddan ay leeyihiin kaasi oo damaanad qaadaya ammaanka israa'iil